xubno ka tirsan madasha samata bixinta oo dhowaan lagaga dhawaaqay magaalada garowe ayaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa puntland ugu baaqay in xuriyadooda dib loo siiyo afar xubnood oo madashaasi ka tirsan islamarkaana dhaliilay shirkii maamul goboleedyada uga furmay magaalada kismaayo abshir cali halow oo ah gudoomiyaha madashan la baxday samata bixinta waxa uu sheegay in raggaasi la xiray loo geystay jirdilba aan islamarkaana xabsiga laga saaray iyadoo aan la garanayn meesha lala aaday dambi ay galeen oo aanu garanaynaa ma jiro waxaanu maqalnay waa la xiray haddii la xiray oo lagu xiray saldhigga dhexe ee garowe xalay toddoba saac iyo bar markay ahayd baa waxaa la ii soo sheegay nimankii xirnaa in la garaacayo oo baabuur shabaqla ah la rabo in la saaro waa la dilay dowladda iyo waxgaradka puntland ayuu ugu baaqay in xubnahaasi si dhaqsa ah loo soo daayo waxaan u sheegayaa ama madax sare ha ahaato ama shacab ha ahaatee nimankaas ku xidhan dulmiga in xorriyaddooda loo soo celiyo nabadoon maxamed daahir marya cadde oo ka mid a xubnaha madasha samata bixinta waxa uu qudhiisa sheegay in ujeeddada xubnahan loo beegsaday ay ahayd maxaad u dhaliisheen dowladda isagoo carabka ku adkeeyey haddaan la sii dayn in arrintu weji kala yeelan doonto qofku hadduu inta isqaawiyo hortaa la soo maro indhahaagu waa qabanayaan waxaa galay madaxweynaha puntland baa dembiga ugu weyn ku jira dalka inaannu wax ku leenaho dadku dalka u siman yahay la garan waayo waxa hadda taagan waxaan ahayn baa iman doona nin walba waa sagaal bilood buu ku dhashay waana is-difaacayaa nin kasta gudoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne oo waraysi gaara siinaya idaacadda s b c waxa uu dhankiisa sheegay in xubnahan la xiray yihiin kuwo lidi ku ah jiritaanka puntland islamarkaana sharciga la horgeyn doono niman caadaystayaal ah oo sharciga dowladda puntland dastuurka dhinaca maray oo hadnaan dadku xurriyadda ay u mari lahaayeen xaqa loogu ogolaa dhinaca maray magac meeluu ku salaysan yahay iyo sharciyad u haystaan la aqoon baa ciidamada ammaanku kadib guddiga nabadgelyadu gaanu gaaray baa xabsiga inaha baaridu markay baaritaankooga dhamaystaan baa maxkamada la geynaya waxaana loo qorshay sharciga wuxuu ka qabo inaan la marno now dowlad baanaa sharcigaana ku dhaqanaa sharcigaas waxay ku helaan bayl
arrintan ayaa imaanaysa xilli ay dhowaan laamaha amniga puntland soo saareen bayaan ku aadan in hoteelada iyo goobaha kale ee garowe la iskugu yimaado aanan lagu qaban karin shirar dowladda looga soo horjeedo maxamed soo faysane warbaahinta s b c magaalada garowe